munaasabad lagu soo bandhigaya heshiiskii kol hore ay muqdisho ku gaareen galmudug iyo ahlu sunna ayna ka qayb galeen madaxweynaha dowladda federaalka madaxda maamul goboleedyada puntland koonfur galbeed hirshabeelle iyo mas-uuliyiin ka socotay beesha caalamka ayaa lagu qabtay degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug inkastoo dadaalka wadahadal ee lagu dhammaynaya khilaafka galmudug iyo ahlu sunna uu xilli hore soo bilowday haddana gunaanadka wadaxaajoodka ayaa lagu soo ileeyey jabuuti iyo muqdisho kadib markii laysla qaatay qodobo ka kooban afar iyo toban kuwa oo qaarkood qeexayay habwadaagga maamul iyo soo kordhinta xubin la sheegay inay noqonayso madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug ayaa ka mahad celiyey madaxdii kasoo qayb qaadatay heshiiska labada dhinac wuxuu sidoo kale sheegay in kala maqnaanta dadka gobolada dhexe ay fursad u tahay maleeshiyada al-shabaab waxaa ka faa'iidaysanaya kala qoqobka cadowga shabaab waana roogkooda abaartooduna waa iswaafaqa madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ayaa xubnaha beesha caalamka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ka dalbaday in gacan laga siiyo dib u dhiska deegaanka waa idin sugaynaa waxaan idinka sugaynaa inaan raacno gobollada xoogaa hore u socday cabdiweli iyo kale xoogaa hore u tagurki waa gaartay anna waxaa rognaa hadda inaan oroldo keliya rognaa maba gaarayno ayaantaan inaan gobollada kala gaarno inaan dawladda federaalka gacan siinaan loo baahanyahay dawladda federaalka lafteedu xasarad waxay la shaqayn leedahay xasarad gobollo iyo waxyaalo kale iyo siyaasado gudaca annaga iyada lafteeda waxaa loo baahan inaan difaacno oo si ay wakti noogu helaan nooga shaqeeyaan haddaanay wakti helin naloga shaqayn karan ayagana waxaan ka codsanaynaa inay noo yaro dabcaano noo roonaadaan si allaan ugu soo jeesan wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay soomaaliya michael keatin ayaa sheegay in socodkiisa kan xiga xarunta dowlad goboleedka galmudug laga hirgelin doono xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya wuxuu kaloo ka hadlay in beesha caalamku ay diyaar u tahay sidii ay uga qayb qaadan lahayd dhismaha dowlad goboleedka galmudug
waa maalin aan u aqoonsan karro in ay astaan u tahay in khilaafaadka soomaaliya la xallin karo dowladda soomaaliya waa ay ka go'an tahay marka ay maamul goboleedyada iyo odayaasha sidaas uga go'naato khilaafaadka oo dhan waa la xallin karaa waannu taageeraynaa dhismaha maamulkan madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray heshiiska labada dhinac iyo sida hadda loogu baahan yahay dhammaystirka dib u heshiisiinta beelaha wadadegan gobolada dhexe sidaa oo tahay ayuu madaxweyne farmaajo sheegay inuu magacaabayo guddi dib u heshiisineed oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya in loo kala dadqaado labada dhinac waxaa jiray shirar ka dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa oo laisugu soo dhaweynayay ahlu sunna wa jamiica iyo dowlad goboleedka galmudug waxaana uga ma si gaara uga mahad celinaynaa dhinacyadii heshiiskan ka soo qaatay soo fududeeyey ay ugu horreyso dowladda jabuuti iyo ururka goboleedka iga iyo urur goboleedka sida gaarka isuu xilqaameen ee iga waa mahadsantii walaalayaal heshiiskan maanta waa mid bilaawa oo u baahan in la sii wado lana qanciyo cid walba oo waxtarsana wax tabanaysa inaan qancino oo aan ugu tagno meelahooda si aan u dhisno dowlad goboleedkan aan u xoojino een uga shaqeeyaan horumarkooda ee uga shaqeeyaan heshiiskan maanta horey loo siixay wuxuu gogolxaar u ahaa in laysku daro labadan maamul iyo labada ciidan dowladda federaalk ee soomaaliya waxay diyaar u tahay inay gacan buuxutay siiso dowlad goboleedka galmudug sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskan loona dhisi lahaa hay-adaha maamulka iyo kaabayaasha dhaqaalaha loona xoreyn lahaa degmooyinka ka maqan ka maqan gacanta galmudug guud oo habeen buuxdana loogu samayn lahaa ciidamadeeda waxaan ugu baaqayaa dowlad dowlad goboleedyada dariska la-ah ee puntland iyo hirshabeelle inay iyaguna sidii la sheegay ee kaalin mugleh ka qaataan dib heshisiinta dadka waalahooda oo muddo dheer colaada ku jiray sidaas darteed waxaan u magacaabaynaa hadduu eeba yidhaahdo guddi dib-u-heshisiinah uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo dib-u-heshisiinta hadduu eeba yidhaahdo socodka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ee xarunta dowlad goboleedka galmudug dhuusamareeb ayaa ah kiisii ugu horreeyey wuxuuna maantay degmada dhuusamareeb kaga qayb galay munaasabad calanka dowlad goboleedka galmudug lagu saaraya xarunta galmudug ee dhuusamareeb cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb